dadaaladan ay iska kaashanayaan waxgaradka iyo maamulka xaafadda kulmis ee magaalada jowar ayaa looga gol leeyahay sidii looga gaashaaman lahaa saameynta daadadka ka dhasha dhibicda roobka kuwaas oo sababa barakac iyo burburaantiyadeed oo soo gaara qaar ka mid a qoysaska danyarta ee ku nool xaafadda kulmis shacabka xaafadan ayaa go-aansaday in ay la yimaadaan cagaf-cagaf lagu furayo wadooyinka xaafadda kulmis oo ciid lagu jaray meelihii ay biyaha mari lahaayeen taas oo saameyn aan la mahadinin ku yeelan karta qoysaska danyarta gudoomiyaha xaafadda kulmis yaxye xasan sheikh ayaa rediyo isnaay uga warar bixiyey muhiimadda hawshan iyo waxaa ku beegay in xilligan hawshan la bilaabo
horta waxaa mahadle maamulka gobolka kan degmada ciidamada qalabka sida nabasugidda ciidamada booliska oo ay la shaqaynayo saaki ilaa iyo hadda odayaasha dhaqanka ee xaafadda kulmis oo la wada dhan yahay mahad allaha ka siiya horta ilaaha mahadlo oo intaan aan qabani noo suurtageliyey midda labaadna waxyaalaha aan qabanayn waxaa ka mida si ay biyaha roobka ay uga soo bixi lahaayeen xaafadda kulmis sidaa daraaddeedna ilaahay hanoola garab galo waxaan kasta dhiman waxaan ka baryanaysa ilaahay noo dhamaystiro hadduu allah yidhaahdo waxay la kulmi jireen hadduu ma waxaade roobka oo afar labaatac do-o mase waxaadee labaiyo toban saacaas do-o inay dadka barakac sameynaya guryaha ay kasoo ka guureen gurigu degeen qofka waxaa arkay biyo inay ka soo galo maxaa mase waxaadee irda ka gala mase waxaa ka galaan darbi ka gala geeskiis gurigaa ka buuxsamaya taasina waxaa keenaya in maxaade meel walba waddo ah oo caro waxaade caro ku xiran tahay inaan kala orodno oo xilli roobeedna lagu dhex jiro oo aan meelo badan furfurno gacan ku furno horta ilaaha ma hadlaad sanadkan intaan la gaarin ka hor ayaan ka hortag samaynay oo aan farooyinka badnaay oo aan gacan ku furi jirnay oo dhibaato badnaa oo aan katarbiil helnay oo aan katarbiil ku bixinoo hayna hadda maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo kan degmada jowhar ayaa dhowr jeer digniino ka soo saaray ciidda lagu jaro wadooyinka xaafadaha magaalada jowhar si aysan saameyn ugu soo gaarin bilicda caasimadda iyo weliba reeraha danyarta ah ee ku nool afarta waaxood ay ka kooban tahay jowhar